wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gaadiid loogu talagalay maxaabiista xabsiga dhexe ku wareejisay guddiga ee gaarka ah ee xabsiyada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gaadiidkan ayaa waxaa loogu talagalay in loogu adeego adeegyada degdega ah ee maxaabiista xabsiga dhexe wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya fardowsa cigaal oo gaadiidka ku wareejisay ee guddiga gargaarka ah ee xabsiyada dhexe ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in muhiim uu yahay howlaha gargaarka ah ee wax loogu qabanayo maxaabiista xabsiga dhexe halakan waxaan rabnaa mudan guddoomiye generaale inaan ku wareejino bas ay naga codsadeen guddiga baarlamaanka ee xabsiga markay baahiyaha soo aruuriyeen ka jira xabsiga annaga wixii nooga soo aaday gaadiidka muxuu ahaa in aan keenno bas maxaabiista lagu qaado shabaqle laga dhigo ama sidii kale loo isticmaali karo loo isticmaalo asagii ayaan soo diyaarinay oan rabnaa inaan maanta wareejino waxaan rabnaayoo kale in la xuso wasaaraddu horay ayay basas sidaan oo kale ugu wareejisay baskaa meesha yaallaa ka mid ah laba basoo hore ayaan hore loo siiyey maxaa la yidhaahdaa taliska iyo xabsiga maantana kii saddexaad ayaan siinaynaa marka waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay u adeegi doono baahiyaha loo soo codsaday wixii kale oo aan wax ka qaban karno wasaarad ahaan diyaaran u nahay horena waataan u ballannay insha allah haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa ina lakala wareego warku waa yaryahay waana rabadaan qoraxduna waa kulushahay in furayaashii aan idinku wareejinno kabacdina idinkaa xabsiga ku wareejin doono marka insha allah intaas ayaan maxaa la yidhaahdaa kusoo koobaya aad baad u mahadsan